الحمdu لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا وبالا علينا قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال kolkale baabkii baabu laa taquumu saacatu xataa yamura rajulu biqabri rajul baabkaas baa inoogu dambeeyey baab ahaan axaadiidta baabka kulansanayaana dee waa mid weeyaan oo waxyaalo rasuulka ilaahay kaba warramay oo intaan saacadu dhicin qiyaamadu dhicin dhici doono la arki doono umuurtaas baa baabka axaadiideeda kulminaysa ama jus-iyada hore ee ah xagga ruuxu ku tamaniyayo geeri oo kale balaayada iyo dhibta haysata daraaddeed waa jusiya unbay kaba mid tahay marka axaadiidtii baabkunbaa inoo socoto macnaha guud ah rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa taquumu ma dhacayso asaacatu qiyaamadu laa taquumu saacatu xataa tuqaatilu ilaa la dagaalantaan qowman qowm aad la dagaalantaan kaana wujuuhahum lmajaanu lmuطraqatu qowm iyo dad aad la dagaalantaan kaana wujuuham wejiyadooda aada moodo oo wejiyadoodu ay shabahayaan ama aada moodo almajaanu gaashaamo almuطraqatu laysa sar saaro dee sartii hore ama haraggii uu lahaa mid kale la huwiyey walaa taquum ma dhacaysaa saacatu qiyaamadu xataa tuqaatilu ilaa la dagaalantaan qowman qowm nicaaluhum kabahoodu ashacaru tima ay yihiin waa dhogortii waxyaalahaas kaba ka samaysta oo kabahay xidhayinba noocaa yihiin ilaa kuwa la dagaalantaana qiyaamadu ma dhacayso bal xadiidku kolley waa xadiid duruq leh dhowr dariiq leh dhowrka dariiq ayaan sii raacinaynaa si macnihiisa iyo bal waa mucjizaadkii rasuulka ilaahi iyo calaamtii nubuwada eh wixii bal lagaba arkayo umuurahaasna aan ugu yar joogsano lafdigan almajaanna waa jamcu mijanatin mijanana dee horeynu kitaabka usoo marray ama almijan waa gaashaamka gaashaamadna waktigaas waxay ka samaysan jireen harag ay dee qoryo wax ku xidheen oo kaa ay dee iskaga dhigayeenna waxyaalaha lagu soo ganayay ama lagu soo ridaynayay taas bay ahayd lafdigan almuطraqana kolley waa alatii ulbisat idiraaqa waa haragii ama jirdigii uu lahaa iyo jirdi kale lagu beeriyey sida dee kabahan oo kale laysa sar saaree sartiisii sar kale lagu beerinayo oo kale taas baabay tahay oo bal wejka shabaha waan sheegaynay laakiin labada lafti macnahoodu kaa weeye waxadaثanii xarmalaة bnu yaحya qaala akhbarana bn wahbi qaala akhbaranii yunuس can ibni shihaabi qaala akhbaranii saciid bn اmusayibi ana aba hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laa taquumu saacaةu qiyaamadu ma dhacayso xataa tuqaatilakum ilaa idinla dagaalamaan ummatun ummad yantaciluuna kaba ka dhigta oo ashacara timo ama dhogortiiya waxyaalahaas wujuuhum wejiyadooduna mihlu lmajaani lmuطraqati gaashaamada sar kale lagu kordhiyey ee la sar kale la saaray oo kale ay tahay xagga istidaarada iyo malaa hilibka badanee ay leedahay iyo taas وxadثna abubكر بن أbي شhيبة qال xadثna سفyاan بن عuyeynة عن أbي الزiناad عن الأعرج عن أbي هurayرaةa yبلغ bه النبy صلى الله عليه وسلم qاaل laa تquم الsاacaةu قyaamadu ma dhacayso xatىa تuqaatiluu ilىa dadka mسlimiinta o la dagaalantaan qowma qowم نicaalhm شhacaru وalaa تquم الsاacaةu قyaamadu ma dhacayso xatىa تuqaatiluu ilaa la dagaalantaan qowma qowma la dagaalantaan sigaara alacyuni indha yaryar dulfan unufi saankoodna uu gaagaaban yahay oo san gaaban ama dee sigaara alunufba leh in in dulfa alanufi ama dulfa alunufi malaa labadaba kuwa dabdiye dulfuna waa jamcu adlaf oo sida dee axmarba xumrin loogu jamciyo bal kuwaas ama wixii dee baabkaas ahaa bay tay adlafna macna dulfuna macnuu waxa weeye aanufna waa markay jamcu qilo tahay ee sanka la jamco anfi laba jamcinayo aanuf sida afcal oo kale haddii jamcu kairiduna waa unuuf buu noqdaa labaduba waa laba jamacoo jira xagga marka la eego kelimadan anfi jamaceeda marka la eego oo haddii jamcu qile la jamcinayana sida falsun aflus looguma jamciyo ayaa dee laba hamsaa iskelayse anfuna aanuf loogu jamciya waana ta ii taala haddii jamcu kairiisuna dee unuuf buu noqonaya anfun sida falsun iyo fulus oo kale bal haddaba waa qeyb kale oo iyadna xadiidkii kaba mida oo riwaayadan inooguba timi rasuulka ilaahay wuxuu leeyahay macnaa suurta lama afuufayo qiyaamadu ma dhacayso ilaa xaaladan la helo ah inaad la dagaalantaan dad indha yaryar aad la dagaalantaan waa mid dad markaa sankooduna dee san dhaadheer aan lahayn san gaaban oo weliba maca inbidaax bay leeyihin gaabnidiisa waxa yar dheer inuu yar ballaad iyo yar leeyahay ama taasoo kale dad sankooduna taaye aad laba dagaalantaan waa dadka bariga dega dee sifadoodii iyo tilmaantoodii bal ilaa taasi ay dhacdo dadka caynkaasa ay de isgaadhaan oo la dagaalantaan iyadna qiyaamaduma dhacayso xadaثna qtaybaة bnu saciidi qaala xadaثna yacquub yani bn cabdالرaحmaan عن سhayل عن أبيه عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل لاa تquم الsاaعة saaعadu ma dhacayso xatىa يuqاaتila ilaa ay la dagaalamaan المسلimuuna مسلimiintu aتurka turkiga ay la dagaalamaan kale dee turkiga imika markaynu inaga kelimada la idhaaho in yaroo kooban oo ummadan ama qowmkana waaba intan مسلimiintan kaba fahmaynaaye xataa dowladihii markii hore shuuciyadii ama itixaada sovieti iyo ruushka raacsanaa intaanu dee burburin midowgii sovieti ee dalalkan islaamkee ka baxay oo kale intooda badan dee afkooduma waa kaas qowmiyadana way kaba soo jeedaanoo nimankan turkiguba dee xaggaasay ka yimaadeen inay waqti dambe ayay dhulkan yimaadeen oy qabsadeen markii cusmaaniyiintii intii hore reer rum baa dhulkan haystay imika ay degan yihiin degaankoodu kaas buu ahaa dadkaasna la qomweeye intooda badan mala oo yaryinba waxaa dee qoomka intooda badanna waa dadkaasba intii horena badankoodu islaam may ahayn muslimiinta dadkii la dagaalamay waqtigaa horena ay dagaalameen qarniyada horena ay dagaalamayeen ee dhulka iskuba haysteen ayay ahayd ama xataa guziga niman la odhanayo aada muslimiinta ay u dagaalami jireen iyo daylam niman la odhanayo dee waxna ay ka islaameen muslimiintana markii hore la dagaalamayo waa qeyb turkiga ka mid un bay ahaydba bal mala haddaba ilaa taasi dhacdo qiyaamadu ma dhacayso waa mid qowman qowm wujuuhum wejiyadoodu macnaa qowman aad la dagaalantaan wujuuhum wejiyadoodu kalmajaani lmudraqati gaashaamo laysa sarsaaroo sar kale lagu kordhiyey xagga istidaarada iyo malaa kasrata markaas iyo yar quwada iyo ama dee qiladka ay leedahay taas wejiyadoodu ay tahay kuwaasoo yalbasuunahu wada ashcara waa waxay ka samaysteen dhogortii waxaa dharkoodiiba ka samaysta deewan wayamshuuna socdoo fi shacari waa halkii nicaaluhumu shacar kabahoodiiba iyadna waxaa kaba samaysan dad saasaa la dagaalantaan rasuulka ilaahay dadkan ma arag waa laakiin waxyibaa ugu yimi in halkaa la gaadi doono muslimiinta dadka caynkaase markay aada ugaba durugsanaa ay kulmi doonaan oo la dagaalami doono dagaal ay dhici doonaan baa rasuulka ilaahay ka warramaya waxaan uu ku warramayaana waa waxyi dee ilaahay usoo waxyooday waa sadiq almasduuq marka wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxaa bal ilaa taasi haddaba dhacdo intaan xaaladaa aydaan arag intaan intaasi dhicin weli qiyaamadii ma dhacaysa weeye horta waxyaalahaasa ka horreeya weeye qiyaamada calaamaadkii kaba horreeyey ama umuuraha ka horreeyay kaba mid tahay bal maaha calaamaadkii waaweynaa ee waa waxyaala dee la arkay oo dhacay oo horreeyeyba weeyaan oo ashraaddii waaweyneyd aan ahayn laakiin waxyaalihii kale rasuulka ilaahay kaba warramay ee uu yihi qabla qiyaami saaca ayaa la arki doonaa ee laba arkay waxna weli aan la arag ayuunbay kaba mid yihiin xadaثna abu qurayb qaala xadaثna wakiic وabu usamata can ismaaciil bni abi khaalidi can qays bni abi xaazimi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam tuqaatiluuna waa la dagaalami doontaan dadkii muslimiinta buu la hadlayaa bayna yaday saacati waa qiyaamada horteed intaan qiyaamadu dhicin intaa adduunyadu joogto qowman qowm baa la dagaalami doontaa nicaaluhum kabahoodu ashcaru tima waa dee shacarka waxaa weyn sida dhagortan dee lo-doo kale iyo riyaha oo kale iyo kuwoodaba shacarun baa la yidhaha halka dee ariga kiisa suuf ay kaba cabiraan geelana wabar ay kaba cabiraan eewaxyaalaha dhagortiiya waxaasay kaba samaysanayaan kaana wujuuhum wejiyadoodu almajaanu lmuطraqatu kuwaasoo xumru wujuuhi wejiye cascas waa dad cascas sigaaru lacyuni indha yaryar bal xadiidka iyo duruqdiisi kolle way noo dhammaatay waxaanan leenahayna waa umuurihii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kaba warramay xagga marka la eego sifaatkan rasuulka ilaahi tilmaamaya ama dadkan dee indhaha yaryar ha noqoto sankoodna uu tilmaamo iyo dee wasfiga dadka dhinaca baridaga ama aasiyadaa durugsanba dega waxa weeyaan sifadoodii iyo tilmaantoodii weeye islaamkuna waktigii reer faris laga adkaaday laga qaalib noqday bilaadoodii la dhaafayba dadkii ama lagula dagaalamay xataa afghanistan iyo dhulkaas waa dadkii lagulaba dagaalamayay kabul iyo qarnigii koowaad ee akhirkiisiiba iyo intii ka shisheysay ilaa xuduudda siin dee dad sifaadkan leh oo noocana ayay ahaayeen oo muslimiintu ay laba dagaalantay dee kolleyna dagaalku intaa kumuu dhammaan waa had iyo goor waa dee kol boqolo ha la riixo dad quwa lah oo tiro badan oo dee xoog badanna way ahaayeen qarnigii koobaadnana bilaadooda inteedii badnayd waa la galay ilaa xuduudiisiina muslimiintu way gaadheen ninkii qutaybata bnu muslim ilbaahiliya markuu degaanadaa joogay dhinacan kalena sindiya la gaadhay oo qarnigii koobaadba laakiin haddana mararkii dambe dadkii iyagu dhibta badani ay kaba timi bilaadii islaamkana intoodii badnayd barigaas sida xun u galee soo baabi'iyey ilaa baqdaad iyo bal ilaa shaam iyo soo gaadhay ilaa caynuljaluut laguma jebinayo waa nimankii tatarka la odhan jiray ama maquulka lama odhan jiray waa degaanadaasi kaba yimaadeen muslimiintuna way la dagaalameen waana taa dhibta badani ay kaba timee waqtiyadaas dagaaladooda ay socdeen ee ciraaq iyo debalay lama wareegeene shaamna ay sooba galeen markii dambena caynujaalut lagu lagu jebiyey dadkii waqtigaa joogay xadiidkana ogaa waxaaba kaba mid aha imaam nawowi iyo amhaashi oo qarnigoodii bay ahayd be bal dadkan rasuulka ilaahay tilmaamay waa nimankaa dhulkaa bariga dega ee aynu dee sifadanba kuba naqaano xaggan indha yaryarka iyo sankan gaaban ee rasuulka ilaahay sheegay waa wax dee sifadoodii ah dhinacan kale uu leeyahay rasuulka ilaahay kabahooda ayaa ahaa timaha ama shacaru kaba cabiray macnuu dee tima sidoodii ayay kaba ka dhigteen maaha waa iyagoo la farsameeyey iyagoo dee waxyaale laga sameeyo laakiin waxa ay yihiinba waxaan ay xidhanayaan waqtiyadaasna waa la arkay bo dee muslimiintu taas way arkeen barkood baa yidhah nin baabukal khurami la odhanayey oo labaatan iyo sanood in ka badan loo taag la-aa waa wuxuu ahaa dee dadka iyagu ibaaxiyiinta ah ama sanaadiqada ah aan diin rumaysnayn diintana dadka kaba fasaadinayay dad badan oo dadkaasana kaxaystay waktigii maamuun buu soo baxay aakhiradiisii sanado badan baa la waday ugu dambeyn malaa labaatan sanood dabadeed baa waqtiga muctasim la jebiyo lagaba adkaaday baabukal khurami oo kale kuwaasoo kalena waabay lahaayeen dee marka la eego kabahooda iyo waxaan ay gashanaayeen iyo kuwaasi dee noocaas bay ahaayeen bal waxaan leenahay waa mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxaana uu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala waxyaalahan xadiisyada nooguba sugan dhammaan waa la wada arkay oo qolooyinka turkiga waatan lena dee degaankaa intooda badan dadkii degayey ayaabay ahaayeen la dagaalamkoodii lala dagaalamay iyagoo sifaadkan leh bal waxay dhahaan dee turkigu intan imaka ay noqo qaybta muslimka ee kaba time waatan aan leenahay dalalkan badankooda ruushka ka hoos baxayba qowmiyaadka degan in badan oo kaba midi waa dadkan turkiga markood baa way dhaha turki waxaa loo yihi dee yajuuj mayajuuj sadkoodii bay kaba tegen oo tan baa turki looguma magacaabay banu qanduuraana axaadiida qaar bay uba timi xadiid baa yimi uturku turka maa tarakukum intay idinka tegayaan faraha kaba qaado iska daaya bal haddaba dadka caynkaas ah waxa weeyaan dee ama sifadan le hadduu rasuulka ilaahay midabkii wejigoodu tilmaamay indhahoodiibuu tilmaamay sankoodiibuu tilmaamay xaggan gaashaamadan uu ku shabahayna waa wejigooda ballaadhkiisa uu ballaadhan yahay iyo oo dee dadkan jaziirada carbeed degi jiray wejiyadoodu say ahayd uu kaba dunaa xagga istidaarada iyo malaha waxa weeyaan mudraqana waxay leeyihin waa karat laxmawala qiladka iyo hilib ziyaado uu leeyahy adugu bal markaa wejiyadoodii buu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tilmaamay wuxuu leeyahay imaam nawowi sifaadkaas oo dhan waktigiisii waa wax la arkay muslimiintuna maraad ay laba dagaalameen imakana dagaalkoodii baaba jira waa siduu isagoo kala cabire waa waktigii meelahan sharxayay wuxuu raaciye uu leeyahay de waktigaas waxaan filaya ha khaliifadii ugu dambeysay mustacsim lix boqol iyo lix iyo kontonkii hijiradii baqdaad soo galeen halkaasaanay ku direen dad malyuun iyo bargaaliye ayaama ku direen baqdaad intii kalena waxaaba dishay oo dadka badankoodii kalena ay kuba dhinteen hawadii xumaatay meydkaan la aasayn iyo wixii oo dhan baabay tahay haddana shaam bay usoo tallaabeen way yimaadeen dimashqiyo hareeraheeday yimaadeen markii dambe laba sanood dabadood lix boqol iyo sideed iyo kontonkii hijirada ayaa dagaalkii qudus muslimiinta uu suldaankooda ahaa daahir bibras iyana ay joogeen cizudiin ibnu cabdisalaam iyo raggaas ayaa lagu jebiyey caynu jaalut baa lagu jebiyey oo markaas baa dhulkii shaam iyagoo ilaa masar ku socday dib loogaba riixay ciraaq waqtiyadaa kamay bixin ee haddana arrintu way socotay oo waa kii qarnigii laba qarni dhow in ku dhow dabadeedba ay dimashqiyo soo galeen ee taymurnoki ninkii la odhanaya ay gubeenba walow markaa haddana nimankii dee qalabadaa lahaa ay dib u islaameen oo maquulku uu dib u wada islaamo o inta badan ay islaameen markii dambe ee bal hadda waxaan leeyahay waa dadkii sifaadkaa lahaayo imaamkuna ducuu raacinaya nasأl اllah alkarima ixsaan alcaaqibati lmuslimiina fi amrihim wa amri gayrihim wasaa'iri axwaalihim وإdاmة اللطف بهم والحماaية وصلى الله على رسوله الذي لاa ينطق عن الهوى in huوa إلا وaحي يوحى waa cibaaradii imaam نawowي bal waxaan leenahay waxyaalahani waa wax dhacay oo la arkay wey dadka صiفaadkaalana de waa dad laba garanayo muslimiintana ay iska hor yimaadeen la dagaalamay bilaadooda lagu dagaalamay bilaaddii islaamka ay yimaadeen iyagoo duulimaada oo dadkii muslimiinta ku dhawaayo o dhan soo jebiyey oo ay dee soo gaadheen bal matalan ciraaq iyo shaam iyo dhulkaasoo lagula dagaalamay bal umuurahaasi waa umuuro sidii rasuulka ilaahay ugaba warramay u dhacay weeye salawaat ullahi wasalaamu calayh xadaثna زhayr بn xrb وعaliي بn xujri wlafظ لزhayri qaala xadaثna ismaaعiil بn ibrahim عan اljurayriyi عan abi nadرةa qaala kuna cinda jaabir bn cabdالlaahi faqaala abu nadra wuxuu yihi kolley jurayrina saciid ibnu iyaas horeynuu soo maray oo waa garanaysaanba abu nadrna waa mndir ibn malik ibn qudaca barhkood qidacaha kuba dabdiyeenba abu nadr ayaa wuxuu yihi jaabir ibnu cabdilaahi baanu la joognay agtiisa fadhinay faqaala wuxuu yihi jaabir yuushiku waxay u dhow yihiin ama degdegi doonto dee dhici doonto ahlulciraaqa reer ciraaq anlaa yujbaa ilayhim xaggooda inaan loo keeninba loo soo ururin qafiisun walaa dirhamun qafiiska waatii aynu soo marro waa mikiyan ilaa labiyo toban saac iyo in ka badan ama meelaha ahaa reer ciraaqna ay isticmaali jireen dirhamna waan garanaynaa laftigan yujbaana ama ficilkani majhuul buu u binaysan yahay kollay ficilkuna laba wejba waa ku yimaadaayo jabaytu lmaala ajbihi jibaayatan iyo jabawtu lmaala ajbuhu jibaawatan oo macnaa waa laam iyo laamtiisu wowna way noqotaa iyana way noqotaa macnuhuna waxa weeyaan waa soo saar waa tan jibaayat اlkharaaj ama jibaayat الzakat oo haddii kharaajkii waxa waa soo ururintiisa iyo jamcinta maalkii lasoo saaray sida kharaajki iyo jizyada iyo waxyaalaha caynkaasa ayaa jibaayo laguba magacaabaa bal markaa ayn haddii xataa jibaayat الzakat la idhahna waa zakada jamcinteeda iyo ururinteeda iyo kasoo qaadkii dadka lagaba soo qaadayay buu macnuu noqonaya daba wuxuu leeyahy waxaa dhici doonaa xadiidkuna eeg waa mawquuf oo muu odhan rasuulka ilaahay umu koryeelin laakiin xadiid marfuuca inoo horeeyey manacat alciraaqu kafiisaha wa dirhamaha iyo manacat ishaamu habeen dhaweyd baan soo haynay macnaa way mancin doontaa naan idhi maadigani waa litaxaquq lowqeeca way mancin doontaayo kafiiskeedii iyo mudkeedi dirhamkeedii iyo shaamna waa saas oo kale masarna saas oo kale rasuulka ilaahay inuu yihi way mancin doonaan sababtana kolle xadiidkaa waan soo ogaanay bal imaam nawi halkaasu xadiidkan kusoo ishaaray oo uu sharaxiisana kusoo tilmaamay macnaa waxaa dhici doonta ama dhow in reer ciraaq aan xaggooda kafiis oo waa mikyaalkoodii macruufka ee raashinka markaa u go ay kuba miisan jireen ama ay wax ku iibin jireen wax oo waa wixii dee cuntada ahaa ee laga keenayey ama kharaaj ahaan looga keenayey ama jizi ahaan loogaba keenayey ee dadka muslimiinta ee degan laba siinayay inaanay helin oo laga manciyo oo wax markaa qafiisa iyo wax daraahiba oo jizye ahaan iyo kharaaj ahaan looga qaadayo xuquuqdii muslimiintu ay lahaydee muslimiinta la siin jiray inaan la helin oo taasi aanay dhicin ayaa dhow taas buu idhi qulnaa waxaan nidhi jaabir bay ku odhanayaan min ayna daaka dee waqtigoodiina ciraaq beled islaam oo la furtay ahayd dadkii muslimiintaa iyagu deganaa wixii ay iyagu xoolo leeyihin zaka laga qaadayey dadkii ahlu dima ahaa ama majuus ahaa ee lagu daayey en iyagu islaamina iyagu zakayna lagama qaadayo zaka xoolahooda lagama qaadaye laakiin beeraha ay beeranayaan iyo waxaa uga baxa dhulkii dhul islaam buu ahaaye iyagana lagu daayo ku intifaacaye kharaaj iyagu zake maaye kharaaj baa lagaba qaadayey iyaga madaxoodna waa tan jizyadii lagaba qaadayey waxyaabaha kharaajka iyo jizyadaas iyo taasi ee waxay gaadhaysa dadkii muslimiinta kii markaasoo markaa baahnaa kii faqiirka kii ibnu sabiilka waata waa wixii la siinayey wixii kale masaalix guudna laguba qabanayay haddaba waxaa dhici doonta ama dhow inaan wax qafiisa iyo wax dirhama ujeeddadu kharaaj iyo jisye iyo wax la qaado oo dadkii muslimiinta xuquuqdoodiia oo markaa muslimiintii gaadhaaba inaanay jirin taas baa iman doontaa waktigoodaasna arrinkani waa jiray oo dee markaa bal iyagu soo dha intuu iyaga soo dhaafuu soo gaadhi jiray madiine iyo waxyaalaha kharaaj ama jizye loo qaadaya qulna waxaan nidhi min ayna daaka sababtu waa kay xagguu arrinkaasi kaba imanaya ama mancintaasi qaala wuxu uhi min qibali lcajam waa dadka cajamkan carabba ahayn sida nimankii farisiintahay oo kale xaggoodu kaba imanaya yamnacuuna way mancinayaan daaka waxaa xuquuqdii muslimiintu ay lahaayeen ay ku lahaayeen waxyaalahaasee muslimiinta gaadhi jiray ayay iyagii baaba dhulkii la wareegaya qabsanaya oy mancin doonaan uma qaala wuxuu ihi yuushiku ahlu shaami reer shaami iyaguna waxay u dhow yihiinba anlaa yujba ilayh waa dadkii ahlu shaam ee dee muslimiinta ahaayee iyagu waxyaalahan ku intifaacayay anlaa yujba ilayhim inaan loo soo ururin iyaga xaggood diinaarun diinaar walaa mudyun mudyigana waataynu soo marro mikaal ay wax ku miisan jireen bu horeynu labadaba usoo marray oo qadarkiisa usoo sheegnay macnuhuna waxa weeyaan ama ha noqoto wixii beere kasoo go-ayay ee jiz kharaaj loo qaadayey ee dadka muslimiinta markaa la siinaya xuquuqdooda ahaa ama danaaniirtii jizyadaba ahayd ee dadkan ahludima inta laga qaado muslimiintu ay helayeen ay iyagu in taas la hor joogsado wax loo soo ururiyo jaanibkaasba inaanu jirin ayaa iyadna dhici doonta qulnaa min ayna daaka waxaanu ku nidhi xaggee arrinkaas iyo mancintaasi kaba imanaysa qaala wuxuu uhi min qibali ruum waa nimankaa reer ruum xaggooday kaba iman alxadiid kolley waa arrimihii horeynu soo marray ee rasuulka ilaahayna kaba warramay walo imaka halkan aanu marfuuci noo ahayn laakiin xadiidkii la midkaa waa ta aynu soo marre macnaa waxa weeye walow dhulku dhul islaam noqday rasuulkii ilaahayna waa mucjizaadkiisia uu sheegay dhulkaasi daar islaam inuu noqonayo la furanayo jizyadeedii iyo kharaajkeedii iyo fay-eedii iyo dee balwaxeedii kalena muslimiintu ay kuba intifaacayaan say noo dambaysana kaziyadii ay qaysar iyo kisra lahaayeen rasuulka ilaahay sheegay in la qabsan doono oo muslimiintu qaadan doonaan oo lagu bixin doono fii sabiil illaahi ayaa waxaa dhici doonta oo iyaduna waxyaalaha dee dambeeye ah in iyaga bilaadii ay u qaalib noqdaan oo nimankii ama cajab ama reer ruumba dhulkii ay qabsadaan saa daraaddeed xuquuqdii muslimiinta ahayd ay hor joogsadaan geesi weeyaanoo imika imaam nawowi oo kale raximah llahu tacaala isagu taas waktiga ciraaq shanigeeda iyo nimankii maquul baa gacanta ku dhigay jizye laga qaadiyey kharaaj laga qaadiyey dad muslimiin oo xataa wax laga qaadi adigu meeshu way joogsato iyagaaba dhulkii waabatan ee ay ku laayeen ayaamaha baqdaad ay soo galeen kumayaal iyo kumayaal beled kastoo dhulkii shisho ah ay soo mareen ee intaanay baqdaad soo gaadhinna mid kasta way gubayeen oo dadkeedana way leynayeen oo waxaa dhacay waxaan lagama warrami karin ayaa dhacaybo de haddana wakaa islaamka waa ka nool yahay arrinta markaa dhacday raggii markaa joogee taariikhaynayay walow intaanay xaaladu nihaaye gaadhin oo dhintay ibnu asiir baa ka mid ah saaxibulkamil si uu ku warramuu gara waayo akhbaartaa markuu sheegay iyo taas iyo dee waa hadal adiga xataa ku taabanaya markay warramayaan iyo arrintu siday ahayd marka taas oo kale dee dadkii xaggaa kaba yimi ee nimankaa balmaguul iyo tatar iyaba ahaa dhulkii markii la wareegeen waxan oo dham way joogsadeenba bal dadkiibaa muslimiintiibaaba la leynayo lagumaadayo waa kuwa dhulkaa kalena ilaa shaamba usoo tallaabay ludfigii ilaahayna waa yimiyo iyagii dib loo celi haddana markii dambe dhulkii dib looga wada saariye adugu wax ka soo dhacayba taas markaa waktigii imaam nawowi oo jirta xaggan kale shaamna nimankii waktigaasun iyagu ay xaggan bilaabeen ayay dee meelihii macaaqishii ugu waaweyneyd ee muslimiinta andalusna ay qabsadeen nimanku ay laba wareegeen haddana in marka la eega sawaaxishii shaam shaam xeebihiisiina ay kuba soo degeen oo xurubtii saliibiyada ahayd waktigaasna xaggana way kaba bilaabantay muslimiintu markaa labada midriqo dhexdooda ayay galeen markaa xurubtii saliibiyada ahaydna ee dhul badan oo dhulkii shaam ahaa way qabsadeen oo way la wareegeen oo ilaa mar dambe lagaba saaray dee wax laba boqoloo sanadood ku dhow weeye dhulkaa xeebaha iyo qaybo ee halagu kala dandambeeye ee baytulmaqdisoo keliya sagaashan sanadood in ku dhow haysteenba maalintay soo galeenna mala maalinta nafteedii ilaa toddobaatan kun oo muslimiina way kuba dileen markaa markay iyagii la wareegeen waxaan oo dhami way joogsadeen oo waxaan oo dhami de waa wax joogsaday oo aan lagaba helin waana dee akhbaartaas markaa isagu kama warrami karayne waa in xadiis xagga xukumka marfuuc kabaa marfuuciisina aynu soo barre bal arrinku kaa weeye uma askata wuu aamusay waa jaabir hunayatan waxoogaa zaman yar oo kooban buu aamusay nusqooyinka khaasatan mashaariqadana ficilka halkan askataa dhacday iyadoo hamsale walaa makaaribada nusqooyinkooda kitaabkan saxiixa muslim waxaa u badnayd sakata walow hamsadna ay dhacday waxaanay halkan luqawiyiinta ka soo naqliyaan sakata iyo askata inay isla macno yihiinoo macnaa samata oo aamuskaas ah oo kaa hamsada lihina samata ayuu la mid yahay barhkood baa waxay soo naqliyaan askata ay yidhaaheen mee askata bimacnaa adraqa weeye madaxii buu foorariyey oo waa foorarsaday ama se askata bimacnaa acrada weeye sida kalaamkii hore uu kaba jeesta oo kale ye bal waxaan leynaha waa laba luqo oo sakata iyo askata kol haddii nusqooyinka aysan yidhaahayn mashaariqada badankooda ama nusqooyinkooda guud ahaan askataa kuma sugnaatay waa tan makaaribada sida qaadiciyaad iyo intooda badan nusqooyinkoodii muslim sakatay soo naqliyeen waa isla macne xoogaa yar buu aamusay weeye uma qaala wuxuu yihi jaabir baa aamusaya qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi yakunu waxa ahaan fii aakhiri ummatii ummadayda aakhirkeeda khaliifatun khaliifa ku sugnaan doona ama ahaan doona oo nin khaliifo ah muslimiintii dee madaxu oo khaliifo ah oo yaxsi almaala xasyan yaxsi cantoobayo oo ama daraya almaala xasyan oo waa labada gacmood oo laysu geeyo marka wixii la daro iyadoo laba tirin taasoo kale macnaa waa maalka kasradiisa iyo isaga deeqsinimadiisa iyo si aanu dadka wax ugaba tirinayn ciddii u timee wax u timee ama wax weydiisatayba halkuu uga tirin lahaa in tirsan uu siin lahaa ayuu waxaan xisaab iyo tiro lahayn ayuu gacmihiisa intuu saa ugu daro ayuu ugu shubayaa o dee haddaba daraahim iyo danaaniir iyo waxyaalo wixii uu watay yaxsi maala xasan laa yacuduhu waa kan aan tirinahaynoo caddan ama cadadan cadan haddii la yidhah waa masterkii oo dee laftigii ficilkunbuu adkeynaya cadadana bimaa macduudan wa macnaa isagoon tirinahaynoo waa xasigii taas baa adugu ahaan doona oo iman doona bal xadiidku duruq kaluu leeyahay duruqdiisaan sii raacin doonaa si aan khaliifadani ku yahay iyo waxyaalaha kale jira iyo ficilka naftiisa bal masalan labadiisa maaduu kuba yimaado dee waxaan arki doonaa wej kale isagoo kuba yimaan mar u yar wada eegno isu raacin qaale wuxuu yihi waa raawigii xadiidka warinayay waa ninkan eegno sanadkana ayaa inoogu sugnaa jurayri baa inoogu sugnaa saciid ibnu iyaas qultu waxaan ku ihi liabi nadrata wa abilcalaay abu nadra xadiidkuu warinaya waa ka sanadka uu kaba wariyey abulcalaana waa ninkii yaziid ibnu cabdillah ibnu shakhiir aynu horeba uga soo maray oo barhkood ay idhahaan caadigii rasuulku dhashay lakiin caadigii cumar buu dhashay waa taabici weyn abulcalaa ayaa waxaan ku idhi iyo dee abu nadra atarayaani miyaa u ictiqaadinaysaan oo idinku aad qabtaan annahu khaliifadaasi cumar bnu cabdilcaziiz inuu cumar ibnu cabdilcaziiz yahay waa cumar ibnu cabdilcaziiz oo waqti kooban haba lahaadee waqtigiisii cadaaladiina dadka ay wada gaadhay dulmigii horena intii uu karayey uu suuriyey ruux kastaana bal xoolihii iyo muslimiintaee dad qaaruun ay qaadanayeen inna lagaba qadinayey la wada gaadhsiiyo iyo xataa dee meelaha qaarkood iyo manaadiqda qaarkood muddadaa kooban lama waayo cidsa ka qaadanayso dee markaa dadkii isagiibaa waxa weeyaan wixii buu wada gaadhsiiyo ninka sanayntiisiibuu kuba qamco kuba kaaftoomay hadda waa manaadiqda qaarkoode laakiin may wada dhicin wax caama may ahayn kaa miyaa khayfadan dadka xoolaha badan siinaya aan u tirin kaas miyaa u malaynaysaan inuu yahay cumar ibnu cabdilcaziiz haddii aad tarayaani la idhaahna waa aad tactaqidaani miyaad saa qabtaan oo ictiqaadinaysaan haddii aturayaani laba yidhaahana labadoodu la wada hadlayaa miyaa u malaynaysaan weeye atura de waa bimacnaha tadun faqaala waxay dhahan laa meys isaga uma malaynayno oo weli waa khaliifo dambeeyo dee rasuulka ilaahay wuxuu yihi fii aakhiri ummati ummaddayda aakhirkeeda waa waqtiyadaa dambe weeye isaguna kolley laguma tirinayo inuu aakhirkii ummadda iyo dee waqtigiisiina waabi kabada iyagu way joogeen laakiin horta waa waqtigiisii gees kalena xooluu heerka caynkaase way farabateen dee yaanu cidna ka mancinin wixii uu lahaa ha ku dadaalo inuu wada gaadhsiiyo mid kastaba xaqiisii heer saasa xooluna kasra ahaan may gaadhin rasuulka ilah daa akhira ummati buuha markaa isaga u malayn mayne weli waa nin dambeeya w وxadثna بن المسنى qال xadثna cabdالوهاabi qال xadثna سacيid yعnي الjurayriya waa ninkii hore سacيid بن إyاas بhada الإsناad نaحوه xadثna نصر بن عalي الجهضمي qال xadثna بشر عن بن المفضل وxadثna علي بن حجر السعدي qال xadثna إسماعيل yعnي بن عuرyة kilahma عن سacيid بن يزيد عن أbي نضرة عن أbي سعيid e markii dhaweyd saciid baan lahayd ibnu iyaas waa abu marka la eega aljurayri imika laakiin nin kale abu nadre kama warinayo saciid ibnu yaziid buu yihi maaha isagii kaa hore saciid ibnu iyaas buu ahaa halkan uu yihi xadaanaa saciidun yacni ljurayriya waa can abi nadre waa nin isagii la simanun bal uu ka dabaqa horeeyaayo isagu hadduu yahay taabiciintii raggii ugu yaryaraa kani waa dabaqadii ka horreysay walow dee isba sigaara taabici yahay waa raabica horena kitaabkaynu ugu soo maro waa nin saciid ibnu yaziid ibnu maslamata la idhaaho kunyadiisuna abu maslamata kutubta qaar baa khad ahaan ay dhacdaa abu salama sharaxa zarqani oo kale sharaxa bayqunyada oo kale uu leeyahay zurqani laakiin waa abu maslamata waana inoo soo socotaaba nisbadaasi horena kitaabkaynu ugu soo marnay waa nin hiqa ah oo taabicia raabico ah saciid ibnu yaziid ibnu markaa maslamata la idhaaho kunyadiisna abu maslamata ay tahay abu nadrena waa ka warinaya waa min rijaali sita waye kutubta lixda aba raggeeduu kaba mid yahay can abi nadrata can abi saciidin qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam min khulafaa'ikum khulafadiina waxa kaba mid ah khaliifatun khaliifo yaxhu lmaala xahyan xahyiguna si aan soo sheegno waa alxaf ama labada gacmood oo laisu geeyo waxsaa looba daro oo taas baa lagu magacaaba xafye haddaba maalkii ayuu ruuxii uma tirinayo ee waa u cantoobayaa dee saasuu labadii gacmood ba isagoo isba raacina ama labadii kaf laa yacudu cadadan bal markii hore waxaan soo aragnay yaxhii almaala imikana yaxhuu baa inoo taala almaala ficilkani kolley malaa horena waxaan filayaa inaynuuba soo marae labada wej buu ku yimaadaa wow iyo ya oo xasaa yaxsi xasyan iyo xasaa yaxsuu xaswan waa labadaas buu kuba yimaadaa macnuhuna mid keliya weeye kolley afcaasha dee san oo kale labadaa wej ugu timaada luqada carbeed malaa dee way badan tahay oo toddobaatan iyana way kaba badan tahay oo kan imakaan hayna iyo uu kaba mid yahay ibnu malik baana wuxuu leeyahay manduumo ama nadmi buu leeyahay afcaasha caynkaasa uu ku nadmiyey ee wow iyo ya labadaba ku wada yimaado kolley way dhici kartaa inuu xataa isaga naftiisa wax kaba tegee laakiin dee toddobaataneye mid way kuba dhowdahay waa manduumo kolley malaa gaar ahaan iyadoo hagaag ugu madbacaysana inay jirto waa suurtagal suyuudi baa kitaabkiisa almusir kusoo arooriyaa iyadoo dhan buu kusoo arooriyaa kolley kitaabkan majmuuculmutuun la idhaahne mutuunta kala duwan ay suu geeyeen iyadna way ku jirtaayoo dee nadmi ahaan way kuba jirtaa waa laga yaabaana meelo kalena inay kuba jirto oo bal taas oo kale ahi waa tan arrin kalena way jirta horta markaa waa taas baa leedahay arrin kalena way jirtaayo halkan ficilka dambe kii hore wuxuu ahaa yaxsil maala xasyan imikana yaxsul maala xasyan haddaan ficilka eegnana qiyaasta waxay ahayd ama ay keenaysay yaxsul maala xaswan ini waa wow eh in xaswan la yidhaaho laakiin halkan maxay tahay uun ficilkiina waa maadu kuba yimi maserkuna wejkii kale maserkiisii baa yimi oo dee bal maalan taas kuba yimi sheekuna raximah llahu tacaala halkan naweyne wuxuu leeyahy labadii loqoba xadiidka ku yimaadeen laakiin arrinkan kaloo ah in masterkii iyo ficilkii aanay islahayn masterkuna luqo yahay ficilkuna uu luqo yahay shay bannaan weeye wuxuu soo qaadaya qur'aanka wallahu ambatakum min alardi nabatan ambatakum ambata hadday tahay masterkiisu wuxuu ahaan la in la idhaha imbatan imbatan bay ahaan lahay dee masterku ambatakum imbatan laakiin maxaa qur-aankii yimi ambatakum nabatan nabatna waa masterkii nabata ambatana dee waa ficilkii oo waa kan iyadoo ficilkii si kuba yimi masterkiina si kale kuba yimi ama luqo kaloo jirta un kuba yimi marka waa shay jaaisa ayuu leeyahay waa faa'iida dee luqo ahaan yaxsul maala xasyan laa yacudu cadada wa fii riwaayati bni xujrin yaxsil maala halkan yaxsil bedelkeeda yaxsil maala markaa way iswaafaqsayen ficilki iyo masterku waxadaanii zuhayr bnu xarbin قال xdثna cبدالصمد بن cبدالوارث qال xdثna بأbيه cبدالوارث labadoodaba min الرiجaaل ستة weeye waana laba ثقo xdثna داود وdاود بن أbي hind عن أbي نضرة عن أbي سعيد وجابر بن عبداللahi رضي الله عنهma qاaل qاala رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ykun waxa ahaan doona في آkhir الزمان khليفة khليفة ahaan doona yaqsimu lmaala xoolaha qaybinaya ee si cadaaladan u qaybinayaa wuxuu dhiganayo iyo wuxuu dad wej kale ku siinayo ama si kale ma jirto e laakiin waa si cadaalada ayuu u qaybinayaa xoolihiina waa qaybinaya walaa yacuduhu marka la eego kasrada iyo badnida maalkaasna ruuxii uu waxsiinayey uma tirinayaba ee waa kaa tiro la-aan ayuu ku siinayaa waxaa aada iyo aada u badanunbuu kuba siinayaa waa kasrada maalka iyo sakhaawadiisa xadaثna xadaثna abubakr bn abi shaybata qala xadaثna abu mucaawiyata can dawud bn abi hindin can abi nadrata can abi saciidi can nabiyi salى اllahu alay waslm bmil bal xadiidku waa inoo dhamaaday kollaysna labadii xadiid buu kala ahaaba laakiin macno keliya mas bal waxa weya inta aan eegno inuu khali rasuulka ilaahina waa wuxuu kaba warramay bal labadii taabiciye la weydiiyey cumar ibnu cabdilcaziiz oo dee la oga cadaaladiisa iyo saas iyo maalkiisii bal dadkii lahaa loogu qaybinayo bal madaalibtii horuu aada ugu dadaalayay inuu suuriyo reer bani umaye xoolihii gacmahooda kuma jiray buu intii u suurtogelaysa dee markama wada qaadi karayne intaa waa kaba qaadayo dadkii lahaana uga celinaye waxay ay yidhaaheen isaga maaha dee kollayna culimadu tay kuba fasiraan cibaaradan fii aakhiri ummati ayaa waxay keenaysaa waa marka dambe iyo ummadda aakhirkeeda cumarna laguma tirinaya aakhirkii ummadda inuu yahay marka qurdubi oo kale iyo waxay kuba fasiraan khaliifadani inuu yahay almahdi kollay mahdina axaadiid kala duwan baa kusoo aroortay waa khaliifo ah aalubeytkii rasuulka ilaahay kaba mida rasuulka ilaahayna sida axaadiid kala duwan ee kuba timi magaciisu ee magacii rasuulka ilaahay buu laba mid yahay bal macaa tilmaanta wejigiisiya buu tilmaamayba in dhulkana waa milkin doonaa cadli ayuu kaba buuxin doonaa iyadoo dhulku jawr iyo dulmi uu kaba buuxsamay buu dee cadli kaba buuxin doonaa kollay axaadiida kala duwan sida kuba timina bal waxaan leenahay axaadiidaas dee way badan tahay suyuudi oo kale iyo rag kaleba kutub gaaray u alifeen baa jirta kitaabka suyuudina waa madbacaysan yahay laakiin waxaan de anigu tan ogahay waa markaasin alcarf lwardi fi akhbaari fi khabar lmahdi wuxuu ku dhex madbacaysan yahay alxaawil fataawa horta waa nusqada anigu hayo dee in gaar loo saarayna taa waruma hayo rag kalena way leeyihiin be bal waxaan leeyahay axaadiid kala duwan waxyaalo aan sugnayni waa jiraaye laakiin haddii la eego axaadiista dee soo aroortay ee iyagu xoogga leh kolley waxoogaa bay noqonaysaa tirmidi iyo abu daa-uud iyo keyrkii kuba sugan asxaabu sunan dee bukhaari iyo muslim wax sidaasi kagamaba sugna allahuma ishaare inoo marka inoo dambayso marka ciise soo dego inuu odhanayo imaamkiinu idinku idinkaa mid yahay ama imaamkoodii iyo baltaa marka laguma fasiro mooye laakiin cibaaradan mahdi inuu yahay iyo tilmaantiisa kale iyo xaaladiisa iyo dee labada saxiix inooguma sugnay lakiin asxaabu sunan abu daa-uud iyo tirmidi iyo keyrkiiba way kuba sugan yihiin xadiidka qaarkood waxaa kuba timi inuu dee toddoba sanadood uu milkigiisu ama mulkigiisu ahaanayo riwaayaadka qaarkoodna sagaal baa timi waa inta uu joogayo bal riwaayaad kala duwan bay taasi kuba timi magaciisna waa taa aan sheegnayba waxaana yimi dee xagga marka la eego xoolahoo banaanaya arrin kalena xoolaha way keenaysaayo dee xoolaha badan bay may raacaysaayo waa arrin horean soo maray dadku markay ogaadaan qiyaamadiiba inay dhowdahay hami badan oo ruuxu isdhaaha adduunyo kusii dhaqa iyo damci ma jirto horeynu usoo maray inay iman doonto mar ruuxa ay ha warwargelinayso ciddii sakadiisa ka aqbal lahayd sadaqadan uu la soconayo kolkol cid ka qaataba aanu helayn bal cid uu u bandhigay ay odhanaysa haddaad shalay noo keento iyo taas waanu qaadan lahayd maanta dan kama lihin oo kale arrinkaasna waa jiraa xoolihii baaba batay aad iyo aada uba batay cadli taamina waa jiraa oo dee wax markaa taas ta markaa waxaa dhacaysa xadiiisaa kuma yimi mahdigu inuu yimaado kale majmuuca axaadiiaasna qurdubi halkan markuu xadiisyadan sharxayay waa soo arooriyaa kollay kalaam yar dheer buu ku leeyahay markaa markay uu yimaado odhanaya yaa mahdiyo acdini mahdiisuu odhanaya dhigoodee tu ugu guraya un oo waxaa dhici karta aanu qaadiba karahaynba bal waxyaalahaasa soo aroorto bal ta laguma fasiray iyadoo axaadiisa qaarkoodna taasi ay kuma timi axaadiis kala duwanna halkaa ay tahay khaliifada xaaladiisu ay taa tahay dee waa khaliifada almahdi waana maaxa jiro dee in kollay barkooda ay dhici karta ama lafti soo aroori le mahdiyo ilaa ciise bnu maryam iyo barhkood yidhaaho axaadiistaasi waada daciifa lakiin arrintu taas maaha axaadiida daciifi waa jirtaa akhbaar dee aan asalla ama adkayni waa jirtaa laakiin akhbaar kala duwan iyo axaadiid kala duwan oo xoog lahoo halkan lagama qaadanayo aimada qaarkood ay tasxiixiyeen ama ay taxsiiniyeen oo axaadiisoo kala duwan ayaa jirtaan leenahay bal taasna haddii lagu fasiro aakhirkii ummadda weeye waayo waktigaa nebi ciise soo degayo ayuu joogaa de waxaa weeyaan muddadaasna waa joogaya cadaalada taabkuu leeyahay laakiin de markaa uu dhinto waa markaa qiyaamaduba ay dhowda ashraadii waaweyneyna ay muuqatayo dee danjaal iyo nebi ciise iyo yajuuj soo bixitaankoodi iyo taasi wey arrin kalena way jirtaayo kol haddii calaamaadkaa waaweyn waxay ka muuqdaan inta kalena kama dhaadheero weeye waa wax isdaba socda ma kala fogfoga ashraada waaweyne waa waxa weya wax isdaba soconaya weeyaan oo muddo dheer iyo faasil weyn oo saasoo udhaxaynaysa ma jirto markaa xaaladu de isagu markuu dhinto waa ta aynu soo marna dadka muumintaha marka dambeba khalaas in nafta laga wada qaadayo shiraaru naas ay dhulka isuguma hadhayaan bal maxaan leenahay taas baa lagu fasiray xadiidka xadaثna mحamed بن المثنى وبن بشhاaر ولفظ بن المثنى qال xadaثna محamed بن جعفر qال xadaثna شhuعبة عن abي مسلمة abu maslama waa saciid ibnu yaziid kii makaan haynay waa kunyadiisii weeye abu salama waa abu maslamata qaala samictu abaa nadrata yuxadiث can abi saciidin اlkhudriyi qaala akhbaranii abu saciid baale waxaa ii waramay man shaksi huwa isagu khayru khayr badan minii aniga iga khayr badan waa saxaabi kaluu sheegaya aniga iga khayr badan ayaa sheego macnaa anigu rasuulka ilaahay kamaad maqlin buu leeyah waa saxaabi bal isagaa ka axaadiis badan saxaabigaasoo isagu muksiriintii buu kaba mid yahay kun xadiis axaadiistoodu ay kaba badnayd buu abu saciid kaba mid yahay laakiin xadiidkan ee waasidadan buu kuba wariyey cid iga khayr badan oo wuxuu yihi ana markaas waxaan arki doonaa riwaayada dambe waa saxaabigii jaliilka abu qataadata weeye abu qataada weeye saxaabigan uu sheegaya wuxuu yihi ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu ku yihi licamaarin xiina markii jacala uu bilaabay gudagalay yaxfiru inuu qodo alkhandaqa khandaqi wa jacala rasuulkii ilaahayna gudagalay ama uu noqday yamsaxu mid masaxaya ra'sahu madaxiisa ciiddii iyo boorhkii dee ciiddii uu gurayey ayaa wayaquulu uu ku qowlayo busabna sumayata busabni sumayata taqtuluka fi'atu baagiya macnaa waxa weye khandaq waan garana waan soo maray waa markii dagaalkii ay nimankii gaaladu isa soo urursadeen iyo ama yahuud ha lahaato quraysh ha lahaato kadafaan iyo dee dadkii najdi degi jiraiyo carabay isa soo urursadeen iyagoo usoo heshiiyey inay dee muslimiintaba baabiiyaan bal taas rasuulka ilaahina biishaarati salmaan uu madiine intii laga soo gelayey oo dhanba godka lagu wareejiyey haddaba markaa godka la qodayey dadkii godka qodayey waxaa ka mid ah dee rasuulka ilaahiba waa qodayey muslimiintuna ay ka wada qeyb qaateene camaar ibnu yaasir camaar ibnu yaasir baa dee ciiddii la gurayey iyo waxaasee madaxiisa iyo jirhkiisa gaadhaysay ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ayuu ka masaxayey ka daadinayay isagoo ciiddii ka daadinayo ayuu hadalkan ku lahaa بؤس بن سمية تqتلka فئة باغية kلey xadيiث بخaaري wariye waxa weeye markii de malaa labada goorba waan odhanaynaay markii masjidka laba dhisayo dadka kale xabad xabad lebina ay qaadayeen isagu labalabuu soo qaadayo rasuulka ilahi waa maxaad san u yeelaysaayo ajri ziyaada aan doonayaa buu yihi inuu kuba yidhi tanna bal taa xadiidka kalena waa inoo yimi walow cibaadadadan ajri ziyaadahu aan doonaya iyo taas lafdiga صaxiixa kumay sugnayn haddaba rasuulka ilahi baa muxuu ihi busa bni sumayata busu waa shidada iyo albasa almakruh waa dhibta iyo shidada iyo waxa la karho iyo dee dhibaatada taaba weeye kolleyna halkan xarfu nidihii baa xadfan oo yaa busa bni sumayata ina sumaya balaayadiisii iyo imtixaankii iyo shidadiisii macnaa uxdari fahada awanuk dee kolley taasman markaasuu isaguu la hadlayaayo wuxuu ku yihi taqtuluka waxaa ku dilaysaa fiatun oo ku duli doonto weeye fiatun koox iyo jamaaco baaqiyatun baaqiyaah macnaa imaamkii xaq ahaa ee beecadiisu ay saxiixayd ka hor yimi daacadiisii ka baxay oo laba dagaalamayo quwo yeeshay oo baaqiyo ah ayaa adiga ku dili doonta taas buu rasuulka ilaahay kuba yidhi xadiidka kolley duruqbu insha allahu tacaala inoo yeelan doonaa horta sumaya waa camaar hooyadii weeye waana haweeney mala addoonba ahayd niman adugu quraysh oo reer bani maqsuum oo nin abu xudayfat bn lmugiire la odhanayay bay mawlaadiisa ahayd marka camaar ibnu yaasir aabihii yaasir oo asalkoodu waa dadkii yeman degayo iyagoo carab bay ahaayeen baa maka yimi oo uu xilfi ahaan iyo isbahay sidayna meeshii ehelkuma lehe ninkan buu xilfi la galay oo laba dego markaasuu u dhisayba addoontiisii ama mawlaadiisiiba uba dhisay waxay u dhashay dee makay uguba dhashay camaar bay ugu dhashay adigu camaarna dee addoonka muu dhigina waa xoreeyo baltii bay ahayd markii islaamku yimee la islaamee rasuulka ilaahay laba soo diray dadkii islaamka u degdegay waxaa ka mid ahayd qoyskan reer yaasir waa yaasir iyo haweenaydiisan sumaya oo waxa weeya dee asalkeedu taa u ahaa baan leenahay iyo inankiisii iyo markii islaamka ay daahirsadeenna muslimiinta dhib weyn baa kuda timid ninkii reerkooda looga baqday ee reerkooda ay daafaceen mooyaane marka dadkii sidan oo kale ahaa iyo dee waxaa la mid aha khabaab ibnularat iyo suhayb iyo dadka caynkaasien ehel ku lahayn iyo dee markaa bilaal iyo waati cadaab iyo dhib badan baa martay qoyskan aad baa loo dhibay bal waxaa lasoo naqliyaa rasuulka ilaahay inuu soo mari jiray isagoo waxba u qabanayn iyagoo taxta alcadaab kuba sugan uu lahaa sabra ala yaasira mawcidukum ljana reer yaasira oo adkaysta sabra mawcidkiinu waa jannee xaaladu dee tii waxaabay dhacday sumaye oo haween da-ah oo weyn in uu abujahl oo isna qoyskan waa reer mugiirun buu kaba mid yahay inuu dilay waa haweeneydaas waana awalu shahiidatin fi lislaam ruux islaamnimo loo dilo ruuxii ugu horeeye weeye waa sumaya waaba maka waa sadr alislaam waxaana la yidhaha intuu eebo ama xarbo soo qaaday inuu cawrada kaba geliyo uu kagaba dhuftay sidii kuba dhimatay de waxa weeyaan odaygiina da- buu ahaaye isna taxta alcadaab yaan toos loomaba dirinbe ayuu kuba dhintay yaa caamarna camaarna markii dee arrintu ay kuba badnaatay ayuu hadal la yidhi ay bal si wuxuu dee islaamnimadii kaba noqdo waxay kaba doonayeenna way qasbayeen oo waa tii dee bal aayaadkii suuratu naxlina ay kuba soo degeen rasuulka ilaahina loonagoosa noqliya hadday taa ku noqdaanna dee iimaankiisiina qalbigu waa ku nagaa ee afku waxkii ka yidhi hadday ku noqdaanna adna kuba noqo bal camaar waa kaas qoysku saasuu ahaa waana qoyskaasaa dee dhibtii badneedba ay qabsatay sumayana haddaba awalu shahiidatin fi lislaam weeye waana dadkaa islaamnimadka u degdegee malaa tobaneeyii horey ku jireen iyagu qoyskuba guud ahaan haddaba markii dambe dee laba yimi camaar ibnu yaasir waa kaasoo de waa muhaajiri xaaladana ayaa rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi waxaa ku dili doonta fio baaqiye ah ayaa ku dili doonta waa taas bal waa inta hore ibna sumayaan ku joogsanay ama fiadan iyo maxay tahay iyo waxaa ku sugan mucjizada ku sugane maxay tahay xadiidka duruqdiisa dhamaysanayna waxadaثanii mxamed bn mعaad bn cabaadi اlcambariy wahuraym bn cabdاlأعlى qala xadaثana khaalid bn اxaariث وxadaثana isxaaq بn ibrahim وisxaaq بn mansuuri وmaxmud bn kaylana ومحamed bn qudamata qaalu waxay idhahan afartan dambe markii horena labay ahaayeen akhbarana nadr bn shumayri kilaahumaa can shucbata can abi mslm kilaahumaana wuxuu leeyahay labadii hore khaalid ibn اxaaris bay kaba wariyeen afartan dambana nadr ibnu shumayl haddaba nadr ibnu shumayl iyo khaalid ibn اxaaris baa labadoodaasi waxay xadiidka ka warinayaan can shucbata can abi maslamata waa saciid ibn yaziid bihada isnaadi isnaadkiisii ahaa abanadra can abi saciid iyada isagoo nin kala sheegayo saxaabiya lakiin waaba ka ninke naxwo xadiidkii hore mid lamida غayr ana fi xadiiثi nadr nadr ibnu shumayl xadiidkiisa waxaa ku sugnaa akhbaranii man huwa khayr minii waana ke abu qataadata waa caddeeyo waa abu qataada ay waramay abu qataada kolley waa saxaabi jaliila oo taasayna waxa weeyaan dee iyaga bal maalan in aan garano ansaaro kacb malik iyo qisadiisina waa tan kuba soo maray ana reer bani salame lakiin waxaa la arkaa dee saxaabigani waa reer bani khudre waa ansaar iyo khazraj bay isku yihiin haddana meel kale inay wax isaga ahayn oo xaggooyi ay ku walaalahayn lakiin imika taa ma jasmidayo hadalka xaafid baa isyari weyd aad moodo waa umuuro malaa u yar baahan hadalkiisa taxriir meelo dhowr meelood wuxuu ku kala sheegay waqti kale aan yar eegi doonaa taasi bihada isnaadi naxwo markaas haddaba wafii xadiidi khaalid ibn xaarisi qaala uraahu waxaan u malaynayaa yani aba qataada lakin de waa abu qataada un shaki ma jiro riwaayada horeba shaki kumuu sugnayn ta khaalid baa shakigani kuma jiray wa fii xadiidi khaalidin wayaquulu wuxuu odhanayay waysa halkii busadii wayse waysena sida weyxa un bay lamid tahay amase way kasii yartahay waxaana saynu soo maray waa kelimo lala yimaado ruuxa markaa dhib ku dhacay loo dabaqsanayo loo naxayo oo dee taas kelima loo isticmaalo weeye ama dhib aanu mudanayn kuba dhacayo l markaasna loo naxayo waa kelimo taraxum tilmaamaysa naxid iyo bal ruuxii oo loo naxayo tilmaamaysa un waysana waa lamid ama way kaba sii yartay iyaday kasii way kasii yartay un xagga marka la eego jaanibka ama la waxu mudanaye wayse ayaa kuba sugnayd aw yaquulu ya wayse wayse oon ahayn wayse mni sumayatun xarfunidihii lahayn amase yaa wayse iyadoo xarfunidihii lay ya wayse bna sumay ibni sumaya weli xadiidku waa inoo socdaa duruqdiisii laakiin sanadkan imaka sheekii uu inoogu bilaabay moxamed ibni mucaad ibni cabaad alcabari kale cabaadkaasna mucaad kalaa ka dambeeya waana nin dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaa ah kitaabkeena muslim iyo kitaabka abu da-uud buu riwaayo ku leeyahay laakiin afarta kitaabe kale riwaayo kuma laha xafid ibnu xajarna saduuqu yahim wuu kaba cabiraa waa nin run badan ah laakiin kolkol xagga riwaayada mala xifdigiisuon aada u xoog badnayn waxyaale awhaam lagu tiriyaa way kaba dhacaan walow dad dee tawsiiqiyey oo siqa yidhi ay jiraane calaa kulli xaalin xadiidkan oo keliya ayuu kitaabkeena ku leeyahay muslim waayo hore umaynaan soo marin imakana ma dambeeyo xadiidkan unbuu kuba leeyahay bal taas weeye kitaabkeena way dhici karta haddii dee taadiib taadiib iyo waxyaalo in saddex xadiis la yidhaaho ee laakiin bal kitaab horu kaba soo naqlinaye se bal xadiidkan buu kitaabkeena ku leeyahay وxadثnي محamed بن cمr بن jabلةa qال xadثna محamed بن jعفr x وxadثna cقبة بن مkrm الcamiy وabu bkr بن ناaفع qال cقبة xadثna وqال abu bkr أخبrna gundr qال xadثna شعبة qال smعت khالdا يxadث عن سعيد بن أbي الxaسن عن أmه عن أmi سلمةa أنa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال لcmاr bal snadku kolley cid cصbi ma jirto ninkan alcamiyuna waa nisbat ilى اlcami ee camku maaha adeerkii iyo wax loo nisbaynaye jirib ayaa ahaa reer tamiim kamida oo banulcam la odhan jiray ayaa jiray oo markaa raggan dee markaa taa u yimaada isaga un maahe kolley waa jiribkaa nisbadiisii iyagaa magacoodu ahaa banulcam waana jirib reer tamiim kamida taas bay nisbadu tahay xagga saciid ibn abilxasankan taabiciga ee xadiidka sanadkiisa inoogu suganaa waa xasanulbasri walaalkii weeye horena kitaabka waynu ugu soo maray waayo xasan waxaa la yidhaha xasan ibnu abilxasan albasri isaguna waa saciid ibnu abilxasan waa dabaqadiisii uun uu ka hor dhinto tobaneeyo snood buu xagga geerida kaba horeeyey hooyadiina can ummi kitaabka horeynu ugu soo maray iyadoo waxwarinaysana waynu soo maray umu salamana ayay mawlaadeed ahayd malaa iyadaa xoreyso mawlaada umu salamay ahaydba oo waa xasan iyo isagaba saciidba iyadaa dhashay marka hooyadii buu kaba warinayaa walaalkiina xadiidka riwaayo kuba yeelan umu salama ayay iyaduna kasii warinaysaa umu salama waxaa tihi waa umu lmu'miniine ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala licamaarin wuxuu ku yidhi taqtuluka waxaa ku dili doontaa alfi'atu daa'ifada iyo kooxda albaaqiyatu baaqiyada ah ee imaamkii xaq ahaa dee ka soo horjeedsatay daacadiisii ka baxday ayaa ku dili doonta taas baa rasuulka ilaahay kuma yidhi وxdثnي اسحاq بن منصور qال أخبرnا عبدالصمد بن عبدالوارث qال xdثnا شعبة qال xdثnا khالد الxdاء عن سعيد بن أbي الحaسن والحaسن eg walaalkii dee imaamkii waa kun wada socda waa سعيid iyo walaalkii xaسن ba عan أmihima عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون وعبد الله بن عون عن الحسن مك وحسن كريدي عن أمه عن أم سلمة قالت أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي با وحولي تقتل وحديري دونتا عمار عمار بن ياسر وحديري دونتا الفئة فئة الباغية باغية ayaa diri doontaa bal camaar iyo intiisii hore iyo balmaka iyo xaaladoodii waan kaba soo waranay rasuulka ilaahay xadiidkan wuxuu inoogu sheegayaa xadiid keliyana maaha imaka halkan umu salamaan aragno xadiidka warinaysa markii horena abu qataada saxaabigaas oo abu saciid kaba sii warinayaa jirtay saxaabada kale xadiidka warisay toban way ka badan tahay bal siduu xaafid ibnu xajar yidhaahana in iyadoo dhowr iyo toban ay gaadhayaan oo camaar ka mid iyo cusmaan ibnu cafaan ka mid iyo dad kalena ay kaga mid yihin oo cabdillahi ibnu camrin iyo camr ibnu alcaasi dadkaasi ay kaga mid yihiin duruqda inteeda badan waa xasan iyo saxiixba way isugu jiraan dhammaadna waxaa dee dabaraani baa mucjamkiisa kuba soo arooriya axaadiidaas oo dhane bal axaadiidu dadka kale kasii wariyeyna way badnaanayaanoo haddaan shardigii suyuudi eegna ee xadiidka tobanadee waayo toban ay wariyeen ma la odhanaya waa mutawaatir san dee kitaabkiisan mutawaatirkaba uu kusoo arooriyo katana nadmu mutanaasir kitaabkiisaas dee dariiqiisa uu raaco tawaatir baaba lagu tirinayaa weeye marka la eego duruqda badan ee uu yeelanayo horta xadiidku waa kaasoo saxaabo kalena way wariyeen marka xadiidkana in rasuulka ilaahay dee waa mucjizaadkiisii baan leenahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh aclaamtii nubuwadiisa ayaan leenahayba weeye xagga mucjizada xadiidkan ku suganna maaha dhinac keliya dhowr dhinac baa kuba wada sugan siday culimmadu yidhaahaan mid weeyaane rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegayaa xadiidkan ku sheegay camaar inaanu bes u dhimanayno la dili doono aanu bes u dhimanahayn waa arrinkaas welibana dadka dilaya aanay gaalo ahaynay muslimiina dili doonto waa iyadna arrin kale kuwaa dilaya gees kale inay buqaadiyin maaha qutaacu duruq iyo niman burcada maaha nin si kale ay isugu maageen ma aha ee waa niman dee intay xoog leeyihiin imaamkii ka soo horjeestay markaasoo buqaada inay dili doonaan waa taasoo kale de kol haddii saxaabigan laba diri doono dad saas ay diri doonaan oo kolley ay saxaaba xaggii kaleba ay kuma jirto saxaabada dhexdooda in dagaal kaba dhici doono waa xadiidka waa mucjiso kuma sugan waxaa kaloo ku sugan dagaalkaa kaba dhacaya inay saxaabadu laba kooxood iyo dee dadkii kale markaa ka dambeeye yimi laba kooxood ay u kala baxayaanoo kooxe ay baaqiyo tahay kooxna aanay ahayn baaqiyo oo ti dee iyagu xaqa ku taagnayd ee laga gardarra ay noqonayso de inta umuurahaasoo dhamiba sidoodiibay uba dhaceen weeye camaar ibnu yaasir saxaabi jaliila weeye asxaabtii rasuulka ilaahi kaa mid a dagaalkii jamal cali bnu abi taalib dee eeg markii cusmaan laba dilay dhulka korkiisa ciddii kuba sugnayd ciddii ugu xaqmudsanayd in lala mubaayacoodo ama khilaafadii dee cali bnu abi aalib buu ahaa radia allahu canhu isagaana dadkii ahlalxalli waalcaqdina way la mubaayacoodeen oo baycadii asaas baa dhacday taasi waxay keenaysaa ciddii kaloo dhanba ama gobolladii adaan in baycada ay qaataan oy galaan isagii la mubaayacoodaan laakiin waxyaalaa dhacay ee fitantaa aynu kuba soo jirnay baa dhacday muslimiintii inay iskaga hor yimaadeen baa dhacday jamal oo kale in waa kaasoo isaga weliba uga sii horreeyey kuufa reer kuufa isagoo arrintan gaadhsiinaya oo lahaa dee bal matala hadaladiisii ma soo qaadin saxiixa inooguma wada sugnaayeena taas oo kale kuufa laguma jamal laguma dilin dagaalkii safiid markii uu bilaabmay oo si aynu soo marnay waqacaad badan uu ahaa isaguna uu kooxdii ama isagoo nin weynoo la yidhi sagaashan baabu gaadhay haddana uu joogay oo qol saxaabo badan baa eegaya xaaladiisa la socday kolba halku maray marayeen xadiidkay hayeen bal taasoo kale la socdeen xataa dad markii hore dagaalka kama joogaa markii la dilay dee dagaalkii dee umuura ay uga caddaadeen oo galaybe bal waxaan leenahay markaa reer shaam iyo reer ciraaq iska hor yimaadeen sifiin isagu iskaga hor yimaadeen ciidankii cali ayuu kaba mid ahaa halkaas baa dee raggii dilayna waa la garanayaa ma labadii dilay wii de waa dad markaa macruufay ahayenbe bal matalan oo ciidankii reer shaame ciidankii reer shaam baa dilay taasna markaa maxay tahayba xadiidku daliil u yahay cali inuu ahaa dee kii muxiqa ahaa ee musiibkaan fii xuruubihim daaifada kalena waa tan bugaad ahayde laakiin dee ijtihaad bay ahayd oo iyagu taas imaka waxaan imika kala xukumayno oon leenahay dee bukaata lagu magacaabiyo dad ehlu naariyama taas bay ahayd ma jirto hadalku waa hadalkii cumar ibnu cabdilcaziis yihi waa dhiigiyo ilaahay carabkeedna gacanteedna ka nadiifiyey inagu iyadaa qeyb kama nihin daalinteeda iyo taasoo kale ee falaa nulawisu biha alsinatana kal haddii ilaahay gacanteedna ka nadiifiyey nataraxamu calayhim waa meeshii way jirtaa tani ciddii kale buqaad ahaydna muta'awiliin bay ahaayeen ijtihaadkoodii baa taa u geeyey de markaas waxa weeyaan iyagoo yaanay ahaanoo buqaadii ha laguma tiriyo dariiqi xaqaa dhinaca kale haba noqdo laakiin haddana dee ijtihaadkoodiiyo taasoo kale iyo ayaa uba geeyayoo bal kolley khulaasadu taa weeye nataraxamu calayhim waxaanaan leenahay rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaani walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxiim bal umuruu taas bay ahaayeen bal dee kolley jawaabihii laga bixiye reer shaam ay kaba bixiyeen ama barhkood dee waxa weeyaan dilkiisoo kalena dee jawaabo markaa meel mara iyagu may ahaynba kolbaaba xataa taasi oo de cabdillahi bnu camrin oo aabihii dhowrayay oo la socday dagaalka kuma jire laakiin aabihii ayuu dee daacadiis iyo taas buu oo dhinacan kale jiroo kaleo xadiidka marka soo qaad waxyaalaha jire bal waxaan leenahay waa arrin dhacday taas saasaanay u dhacday maalintii sifiinna waa la dilay xaaladna taabay ahayd mucjizaadka kala duwanna xadiidka wuu inoogu wada sugan yahay bal daa'ifadan kale aan leenahay taas ba imika dee waabatan in horaan usoo maray khawaarijtii rasuulka ilaahay markii uu tilmaamayay inuu lahaa waqti ay muslimiinta calaa xiini furqa sikaynu kusoo maray waqti la kala jabsanyay soo baxaysa maxay taqtuluhum adma daa'ifatayni ila alxaq waxaa lay doontana labada daa'ifee markaa meesha jooga ta xaqa u dhow taas baa layn doonta waa umuuraha dee wada salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mucjizaadkiisa umuuraha yaa u sheegay way waa ilaahay waxyigii ilahay baa usoo waxyooday si uga warramay bay u wada dhacday waxaan dhicina waxaa dhici doona un salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadaثna abu bkr بن abi شhaybةa qاl xadaثna abu usamaةa qal xadaثna شhucbaة can abi طayaxi qaal samictu aba zurcata can abi hurayrata abi طayax kaley dee marar baan soo maray yaziid ibnu xumayd baana kunyadiisa ahayd waana sigaaru taabiciin kunyadiis may waxaan ujeedaa magaciisa ahaa waana kan magaciisa abu zurca laakiin yaa magaciisa ama awogii ama aabihii yaa sheegi kara abu tayax haddaan sheegay nacam abihi camr baa la idhaha waay awogiin ayuu noqonayaa jariir ibn cabdillahi albajali a saxaabiga jariirka waa abihi camrun isaga magaciisa dee kunyadiisa be kolkol harim iyo waxyaalaha bay dhahay abu zurcata in badan ba soo aragnay isagoo abu hurayra sidan ugaba warinaye laakiin jariir ibn cabdillahi saxaabigaasba waa awooween can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala yuhliku waxaa halaagaya ummatii ummadayda kale dee ummaddu ma oo dhan ma wada ahaa waa ciddii markaa ay gacanta ku hayaane madaxda ay u yihiinoo waa taas waktiga hadalxayu reerkan min qurayshin quraysh ah kale iyagoo dhanna ma wada noqonayaane waa qeyb oo dee kaba mida ayaa halaagaya oo waxa weeyaan xadiidka saxiixa bukhaari ku sugan ba wuxuua halaaku ummatii calaa yaday khilmatin min quraysh niman dhalinyaro oo quraysha ayay gacmahooda halaaga ummadaydu kuma jiraan macnaa waxa weya waa niman dhalinyaro ah dee quraysh oo dhan maahae waa qeyb kaba mida iyagu suldadii iyagoon waayo arag lahayn oo dhalinyaro oon dee dad soo bislaaday oo waxyaalo aan ahayn bal maalan suldadii qabanaya madaxtinimadii qabanaya markaa hawadoodii iyo siay dee shahawaadkoodi iyo si ay doonayeen bay uguma tasarufayaan kay qadinayaan way qadin kay wax siinayaanna way siin kay dhibayaan way dhibi ka kalena taas dad saasa ayaa halaaga ummadayda uu kuba sugan yaho xadiidkaa kale si uu inoo fasirayo waa maaha quraysh oo dhan ee waa qolooyin markaa kooban oo dee kuwaa suldada qabanayay ah bal taasba weye abu hurayra waxaa laga soo naqliya ama dee laga wariyeyba inuu odhan jiray dee kolley barhkood waabuu de magacyada qaar waa hayeyba oo xadiidkan markuu warinayeyna waaba dee haddaan doono waan magacaabi kari lahaa buu lahaaye laakiin waxyaalihii kale laga soo wariya waxaa ka mid ahaa allahuma laa tudriknii ra'su sitiin waa imaaratu markaa sibyaan oo kale ilaahu yaanay isoo gaadhin oonan gaadhin lixdanka madaxooda waa lixdankii hijirada waa sanadaa hijiradu ay lixdanka tahay waktigaa ilaahw hay gaadhsiin iyo ciyaalka yaryar ama caruurta madaxtinimadooda iyo imaaradooda kolley arrinkiina waa xaqiiqoobayo isagu ka hor dhintay sanadii lixdanaad mucaawiya markuu dhintay yaziid ibnu mucaawiya qabtay wixii isagoon afartii sanaduu hayeyna maxaa dhacay xusein ibnu cali ibnu abi aalib iyo aalubeytkii rasuulka ilaahay in badanoo kamida la laayay bana la qafaashayba oo ilaa shaamiya la geeyey dagaalkii xara waa kaa ciidanka dhan reer madiine lagu fasaxay ee iyaguna dad aada u badan madiine lagu bedelay markii dambana ilaa makiya ay gaadheenba de markii dambana isaga mucaawiya dabadeed isaga wax weynba ma joogin inankiisii mucaawiya waa mucaawiyaha labaadba ee waktiyadii dambana dadkii kale reer bani marwan in badan oo kaba mid sifada way lahaydba haddaba halaaga ummadaydu koox ama reerkan quraysheed ayuu gacmahooda waxa weeyaan ama xaggooda kaba imanaya ama kuwana halaagaya de waa taa alena waa qeyb kaba mida waa kuwa dadka iyagoon dee waayo arag ahayn suldad iyo madax noqday ee markaa de waxa weya waxay dhowranayaan aan jirin say doonaan u tasarufayaan waxyaale qaarkood caaqiba ay eegayaan iyo waayo arag ay lahaayeen ba aanu jirin iyo wax kaloo xaggii diineed ahaad ku xidhaya oo ku dabrayaayo dee beerkaasay dulmi iyo tacadi badan iyo waxyaalo aada u waaweyn oo dee dhib ah ayay oo dadkii dee waktigoodii weeye kulaba kaceenba marka qaalo waxay idhahdeen dadkii xadiidka kaba maqlay famaa taamurunaa maxaadna amraysaa qaala wuxuui low ana annaasa ictazaluuhum anaa lawdu haddaan shardiyo ka dhigno jawaabtii waan qadiraynaa lakaana khayran haddii litamani aan kaba dhignana waxa weeyaan uma baahna jawaabe macnaa low ana annaasa ay low sabata hadday sugnaan lahayd oo ay dhici lahayd ana annaasa dadku ictasaluun inay ka dheeraadaan dadku hadday kaba dheeraadaan faraha ka qaadaan kaba dheeraadaan lakaana khayran lahum macnaa ujeeddadu haddii dadku ay isidhahaan dadkan iska tuuro ka hor yimaado ay hubkoodii soo qaataan dee fasaad iyo fitno weyn baa iman duruqi aamin ma noqonayso acraab loo aamin noqon maayo dhiiggii baa la daadin oo fasaadkii hore ka weyn oo ninkan jaa'irka ah ee madaxda ah fasaadkii kuba sugnaa iyo dhibtii dadka kaba haysatay dhib ka weyn baa markay fawda timaado dee saynu aragnay imaam marka hadday dee faraun kaba qaadaan ay kaba dheeraadaan waabay dee roonaan lahayd way fiicnaan lahaydba وxadثna أحمد بن إبراهيم الdورقي وأحمد بن عثمان النوفلي قال حdثna أبو داود قال حdثna شعبة في hda الاسناaد mn فidu بمعنaa ba wey في معنaahu waa بمعنaahu bal xadيثkaasna intaasaan kuba dhaafnay kan baan intan yar baan sii raacin doonaa xadثna walow maanta aan xaafadda kaba maqnaay baعd المغرب unbaanime xadثna cمر الناqد وبن أبي عمر واللفظ لبن أبي عمر قال xadثna سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أنه قال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi wuxuu uhi qad maata uu dhintay kisrى falaa kisrى baعdahu kisrى isaga dabadii ah oo dabadii ahaanayaa ma jirto waidaa halaka qaysaru qaysar hadduu halaagsamana falaa qaysara bacdahu qaysar isaga dabadii ahaanayaa ma jirto waladii nafsii biyadii ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahaye latunfaqadna waa la bixin doonaa oo lagu macnaa bixin oo dee kunuusuhumaa kansiyadoodiiyo waxay xoole ay kaydsanayeen fii sabiil lahi dee inta la qaniimaysto ay muslimiintu gacanta ku dhigaan ayaa dad ashkhaas gaara uma qaadanayaane jihaadka lagu geli doonaayo xoolaha badan ee laga helay dee waaba taa jihaadkii baa loo adeegsan doonaa oo ilaahay sabiilkiisa waa jihaadkiiyo daacadii iyo ayaa waxa ay kaydaysanayeen laguma bixin doonaa وxadثnي xrmلة بن يحيى qال أخبرنا بن وهب qال أخبرني يونس وxadثnي بن رافع وعبد بن حمyد عن cبدالرزاق qال أخبرنا معmر كلاaهma عن الزهري بإسناaد سفyان ومعنى xadيث labada معmر iyo يونسba xadيiثkii سفyاan imakan kaba soo baxnay isنaadkiisii زهري marka laga bilaabo ayuu leeyahay xadيiثkuna kii horun buu la macnayo waa inta aan kaba soo baxnay xadaثna mحamed بن رافع qال xadaثna cبدالرزاq qال xadaثna معmر عن hmام بن منبه qال hda ma xadaثna أbو هريرة عن رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم fذkر أxاadiiث mnهa وqاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم hlka ksrى ksrى waa halaagsamay ثuma laa ykun ksrى baعdه ksrى isaga dabadi ahaanaya ma jirto waqaysaru qaysarna layahlikana waa halaagsami doonaa uma laa yakuunu qaysaru ma ahaanayo oo ma jirayo khaasatan dee dhulkii muslimiintu ay kaba kiciyeen qaysaru qaysar bacdahu isaga dabadi walatuqsamana waa la qaybin doonaa kunuusumaa waxyaalihii ay keydsanayeenee amwaali iyo kunuus ahaynba fii sabiil illahi sabiilka ilaahay iyo daacadii oo haniimay noqon doontaa xadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna jariir can cabdilmalik bni cumayri can jaabirin عن جابر بن سمرة قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إذا هلكa ksرى ksرى haduu halاagsamo falaa ksرى baعdh ksr ka dambeeyaa ma jiro fذakra بmثل xadيiث أbي هurayرaةa sawاء bal xadيid koley طريq ziyaado aan laftigeedi kuba sugnayn ubaa inoo dambeeyay halkan cashirka ku joojinaynayna wayo بإذن اللahi taعaalى waxaa iyadana waa muعjiزaadki iyo calaamtii nubawade inooguba sugan rasuulkii ilaah sheegaya kisra waa reer faris ama dadkii eraaniintii iyo beershiyiintii dadkii u boqorka ama ninka kolba boqor noqdaa kisra la odhanayo orasaynu usoo marayna magacani waa magaca boqortooyo nin gaara ma aha ee kolba ninkii boqor u noqdaba magacanunbuu qaadanayay reer ruumna ninkii u boqor noqdaaba magac kale hal ahaadoo gaara ee waa marka uu boqor noqdo qaysar baa lagu magacaabayo dee qayaasiradu hilaa dee intaan shuuciyadu ruushka qabsanba waatay qayaasiradoodu way soo dhawaataybo bal qaysar baa laba odhanaya adaba rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegayaa kisra waa halaagsamay laakiin kisra ka dambeynaya ma jirto waa calaamtii nubuwada iyo mucjizaadkiisii oo horta daahirka xadiidka riwaayada hore waa intii uu dhintay dabadeed inuu rasuulka ilaahay hadalkan yidhi in kisra ninkii markaa haystay reer furus haystayna rasuulka ilaahay sanadii toddobaad markuu waraaqa u diray nimankii madaxda ahaa dacwada islaamka uu gaadhsiinayay waraaqdii rasuulka ilaahay markay gaadhay wuu jeexjeexay ruuxii sidayna waagu dilay rasuulka ilaahay markuu taa maqlayna wuxuu yihi mazaqa allahu mulkahu ilaahay mulkigiisa ha googooyo dee tiina way dhacday oo isagii iyadoona muddadu dheeraan bal dee inankiisii baaba dilay oo bal taas oo kale ah waa taa marka ay gabadha ay boqradeen rasuulka ilaahayna xadiidka yihi lan yuflixa qowm walow amrahum yuraah marka haddaan taa idhaahno intii uu dhintay buu rasuulka ilaahay ka warramayey kisra dhimaye kisra ka dambeynaya ma jirto dee mulkigiisii oo kale yeelanaya dhowr kisra way ka dambeeyeen oo dee ama ha noqoto kaas waxa weeyaan oo isagana markii dambe la dilay iyo dee gabadha ha noqoto iyo intii kaba dambeysay ilaa ugu dambeyn dee waktigii cumarba waa laga qaaday ciraaq iyo bal faris iyo dhulkaa waa laga qaaday haddana intii cumar noolaa walow uu dee dariid ahaa kolba meeraysta waa sii jiray khilaafadii cusmaan baa ugu dambeyn waa ninkii ugu dambeeyey iyo zanjirid la odhanayay la dilay oo muslimiintu ay dileen isagoo bilaadiisii dabadeedna kasro dambe ma jirin kasro dambe hoo dhacday oo markaasi magacaasi waa hadhay dhulkiina daar islaam buu noqday bartaas marka haddaan laftigan eegno kisra dhimayo bacda wafaati uu yihi laakiin riwaaya inoo dambaysa idaa halaka kisra oo xadiidka laftiga jaabir ah marka waxay dee kollay barhkood baa yidhaha laba goor buu rasuulku kala yidhi oo midna waa markaa uu isagu dhintay bay ahayd midna intii aanu dhiman bay ahayd haddii si kale waxaaba kaba ron si waliyudiin ciraaqiya ay kuba uu ku jamciyo ah in qadmaata kisra waa taa aynu soo marray manacat ilciraaqu ataa amrullahina qur-aanka uu kuba sugan yahay shaygani kol haduu noqday mid xaqiiqo oo dhacayoon beenoob ahayn ayaa wixii weli soo socday laga dhigay wax dhacay lagaba dhigayo macnaa waa dhiman doona markaa macnuu yahay kisra waa dhiman doonaa laakiin kisra ka dambeynaya ma jirto arrinkuna saasuu dhacay ama qaysar waa dee rasuulka ilaahay waqtigiisii dhulka shaab la yidhaahoo dhan oo lubnaan iyo dee falastiin iyo suuriya ilaa urdun iyaga haystay oo reer markaa dee xaggan kalena waa ilaa masr iyo xaggan uba talaabi iyaga haystay rasuulka ilaahi waa tii kol tabukiya laguma kulmay markii dambena muslimiintu cahdigii abubakarba way la dagaalameen abubakar iyadoo dagaaladii lagu jebin daadigu dee dagaalkii yarmuk malaha uu dhici doono ayuu wafaadayo waa kii cumar qabtay dagaalkii yarmuk dabadiina muslimiintu dimashqiya way galeen adigu way socdeen bo dhulkaa shaam markii dambe waa laga wada saaray cahdigii cumar bo dee markuu isagu la wareegay miftaaxii lagu soo wareejiyey baytulmaqdis iyo marka bilaadii shaam markay noqoto waa laga kiciyeeyey laakiin dhulkiisii durugsanay orobay kaba yimaadeen baaqi bay kuba ahayn waa taa aynu soo marayna reer rom haddii ay waxa weeyaan maalinta qiyaamada ama saacaddu way dhici doontaa iyagoo dad kuwa ugu badan ah dee qayaasiradoodna may suulin marka xadiidka muxuu noqonayaa siday shaaficiya ay yidhaaheen ba halkan ay kuba fasireen haddii qaysar markuu halaagsamo qaysar ka dambaynayo dhulkii uu xukumi jiray ee dee shaam iyo dhulkaa xukumaya ma jirto daar islaam bay noqotay mulkigiisu halkaa uu kaba go-ayaayo iyada kani eg waxay ku kala dunaayeen midna kitaabkii rasuulka ilahi u googooyey midna uu bal wuxuu ku dhawaaday inuu islaamaba waataynu soo maray laakiin mulkigiisii buu jeclaysiiyey dadkiisiioo kuma diiday haddana waxa la yidhaha waraaqdii rasuulka ilahi u qoray way hayn jireenoo way kala dhexli jireen iyagoo nadiifiyey udgoonaysiiyey sanduuq adag kuma ridayoo qarniyo ayay hayeen eeg qarniyo ayay hayeenoo iyagu ay sooba gaadho dee dad qarniyo dabadeed ay tuseen way jireen bo markaa jaanibkaa way ahayd haddaba dhulkii sukun bay kaba tegeen dhulkoodii shabaaqi bay u ahayde markaa wuxuu noqonayaa uun aqlimyadii ay xukumi jireen waana dhulkaa lagaba qaaday ee muslimiinta ay furtay islaamkii baa kuba sugnaanaya marka qaysar ka dambaynayo dhulkaa maamulaya ma jirto xataa xurubulsaliibiya dee niman quwaadoo ciidamo ka madaxun baa dhulkaa gobolada haystaye may hayn qaysaroo iyadu walow dee kolkol ay yimaadeen barhkood laakiin oo dee ay dagaaliyo hor socdeen laakiin may degin oo dee dhulkiina daar islaam buu noqdayo bal waxaan leenahay markaa waa mucjizaadka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh taas waana umuurihuu kaba warramay xagga kunuustoodana dee kisrana asaaskii gurihiisana waa la keenay bo muslimiintu way galeen qoladan kalena diyaartoodii iyo dhulkoodii waa la qaaday oo xoolo waxay lahaayeen ee dhulkansu ka yaalay dee waa la qaniimaystay oo muslimiintu wax loo qaybiyey wax lagu jihaad galay ayay noqotay xadaثna qtaybaة بn saciidi wabu kamil اjaxdariy umuurahan oo dham horta waa wax rasuulka ilaahi kaba waramay oo dhacay waxaan leenahay de wama yandiq can اlhawa in huwa ila waxyi yuuxa salawaat الlahi وasalaamu عaleyh ta qaala waxay dhaheen xadaثna abu cawaanta can simak bni xarbi can jaabir bni samurata qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul lataftaxana wallahi baan ku dhaartay waa dhaaranaya rasuulka ilaahi way furan doontaa isaabatun koox min almuslimiina muslimiinta kamida o min almuminiina waa isla mid eh kanza ali kisra reer kisra kansigoodii aladii fi labyad aqalka cad yaalay weye aqalkoodii caddaa ku sugnaa way furan doonaan de waanay dhacday oo aqalkooda cad ama alqasr alabyad madaain buu ku yaalay muslimiintu markii qaadisiya laga baxay horeynu usoo maray xadiid kale oo cisaabo muslimiinta kamid oo ha furan doontaa inay dee ahlu janno yihiinba taas baynu halkii maqaasiya kuba soo maray marka waxay ahayd markay muslimiintu qaadisiye ka faaruqeen ee hore loo dhaqaaqay waxay tegeen dee intii hore halkaasi madaa-in way galeenba dhulkaasna waa la furtay kunuustoodii waa loogu tegay bal kansigoodii wuxuu gaadhiyeeta madiinaya waa ta waana tii keentayba waxyaalihii uu siwaradii uu xidhan jiray boqortooye kisra uu xidhan jiray inta kuwii la keenay madiine lasoo gaadhsiiyey oo uu loo geliyey saxaabigii jaliilkaa suraaqat bnu jucshum waa ninkii rasuulka ilaahi maalintii uu hijrada daba yimi ee faraskiisa dee mucjizada iyo aayaddu ay arkay rasuulka ilaahi baa maalintaa ku yidhi markii dambe u arkay inaanu gaadhi karayn ee yidhi kolley waad kor noqon doontaa bal cahdi iyo ammaan ii qor ayaa wuxuu ku yihi kayfa bik idaa ulbista kisra maala siwaaray kisra bal ka waran waa rasuulka ilaahi waa dariid waa kaa dhuumanaya waa kaa la raadsanaya isagiyo intiisan haddana markaasu u ka waran haddii lagu geliyo kisra siwaaradiisii uu la qaadan waayo wuxuu yihi kisra bnu hurmus waa aadna carabi waa looga boqon jiray tu yihi hayo arrintii way socotay kisradii siwaaradii baa la keenay cumar baa u yeedhay suraaqo yihi u keena markaasuu yihi ilaahaba mahadle ka siibay ninkii ina hurmusa ma kisradee kala siibay oo markaa waxa weeyaan u geliyeen acraabiya nin reer iyo reer bani mudris kaba mida haddaba taas bay ahayd oo muslimiintu kolleyna horaan cisaabada gaadhay iyo ninkii ugu hor arkay aqalka markii habeenkii la soo gudaya madaanin lagu soo dhawaaday aqalkii caddaa muuqday waqti waa beri ku dhow ninkii ugu hor arkay waxaan filaya inan hore usoo yar sheegay mar hore maqaasisaan filayo waxa weeyaan de diraar ibnu khadaab oo markii dambana ay galeen muslimiintu qaala qutaybat min almuslimiina walam yashuka wallah subxaana watacaala inta yarba malaa dariiqa ka hadhay xadaana moxamed ibn muhana ibnu bashaari qaala xadaana moxamed ibnu jacfari qaala xadaana shucbata can simaak ibni xarbi qaala samictu jaabira bna samurata qaala samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm bimacna xadiidi abi cawaanata wallah subxaana wataala subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka watuub ilayk